wasiir dowlaha wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay wehelinayaan wasiirada beeraha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta kormeer ku tegay mashaariic ka socda deegaanada waqooyi magaalada kismaayo ujeeddada ugu weyn ee safarkooda ayaa wuxuu ahaa indheindheyn iyo qiimeyn lagu sameynayay kanaalada biyaha ay maraan iyo beero loo diyaariyey barakacyaasha ku nool deegaanada waqooyi magaalada kismaayo markuu socdaalka soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii ay soo qiimeeyeen dambe maanta halkanaan kusoo afjarnay safarkii shalay soo bilowday ee ahaa muxuu ahay wadatashi iyo muxuu ahay sheegeen qaabkii dadkan loogu jehin lahay siday wax u beeran lahaayeen muxuu ahay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa tiimka federaalka ee uu hogaaminaya wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha muxuu ahay ahna xildhibaan federaal oo ah aad iyo aadna ugu mahad celinaynaa ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta marna aana harsanin muxuu ahay hadday noqon laheyd beerihii hadday noqon laheyd xafiisyadii hadday noqon laheyd mashaariicdii hadday hay-ado beeraha ka shaqeeya lala kulmaya intaba ay noqon laheyd dhammaan muxuu ahay u taagnaa muxuu ahay inuu dhammaantooda uu wax ka ogaada aadaan ugu mahad celinayaa iyo tiimkii federaalka ka socday iyo tiimkii kale ee ka socday heer state ee sida wasiirka beeraha koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale waa muxuu ahay maanta wax badan aan soo soo ogaanay wax badanna waa soo soo aragnay wax badan waa soo soo go-aansanay insha allahu tacaala in dadkan soomaaliyeed ay bacabkaas ay dheegan yihiin iyo baryada intay ka baxaan ay dalkooda wax ku soo beertaan ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda beeraha waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta adeegyada beeraha waxaan rabnaa waxyaalihii noo qabsoomay socdaalkii dirdirgelinta wax soo saarka beeraha ku nimid jubbada jubbaland wuxuu noqday mid aad iyo aad u taabagalay successful ah saaka waxaan la kulannay shaqaalaha wasaaradda beeraha kadibna waxaan la kulannay iskaashtooyinka beeraha gelinkii dambena waxaanu nimid beeraha mataqaanaa degmooyinka qaabqaan iyo goobweyn iyo iyo yoontooy waxaa ka jiray mashaariic beero oo mataqaanaa meelahaas ka socday canalisationkii ay ugu muhiimsanaayeen iyo beero loo diyaariyey barkacayaasha waan ka mahadnaqaynaa wuxuu noogu dhammaaday si guul ah waana mataqaanaa isku soo noqon doonaa wax kastana waan isla meeldhayna waan isku afaqnay maamul goboleedyada oo dhan